dhalinyaro isxilqaantay ayaa waxay isu taageen hagaajinta iyo dib u furista qaar ka mid ah kanaaladii ay biyuhu mari jireen cabdirashiid faarax cabdi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada sida moto dawacnimada ah u hagaajinaya kiliga dhagax jibis ee xaafadda xaawataako v o a uga waramay cidda howshaasi u wakiilatay dhalinyaro ahaan waxaan u istaagnay howshaas inaan ka qayb qaadano sidii xeeta dhibaatada badan oo keligan markay fatahaada imaato dadka ay ku qabaan runaantii waxaan ognahay meeshaan inay dad badan ama maal badan lagu waayey dhulkii waxaa qabsadaa caro iyo qashin iyo baabuurta xeeto lagu soo tuuro ama xoola dhinta la keeno runaantii taas anagoo ka duulayna ayaan waxaan sameynay inaan xeeta aan baalooyin keenno iyo baabuurtaan loo yaqaano caraqaadka iskarogaha runahaantii waxaa ka wadnaa maanta kuli saddex shaqa ayaa ka wadnaa meesha waxaa ku jira waa baalooyin run ahaantii waxaa la qodayaa dhul hoos loo qodaa ilaa laba mitir mitri walax ayaan qodaynaa balax ahaana sidoo kale intaas in ka weyn waan samayhaynaa marka baalooyin ayaa shaqada wado anagana sidoo kale gacmihiina hool ayaa ku wadanaa oo dhinaciina shaqada ka wanaan ka dhallinyar ahaan yuusuf wehliye colow waxa uu deegaan iyo goob ganacsi ku leeyahay meel u dhow keliga waxa uu ka waramayaa dhibaatada ay ku qabaan markaay roobab ku da-aan xaafadoo dhan bay dhibkaan waatan rabtaan jidkaan haddaad qaado guryaha waa wada baaba ummaddii hadday ka barakacday dib uguma soo noqonba ilaa dad tawaalaysan oo wixii nacfiyaani biyi ka qaadeen asigiina waxba haysan ma soo noqon karaa meesha waxa laga qabta u baahnaa lahayd si un biyo xireen loo sameeyo ha maxaa hadda dhiboo lahaa dhibka lahaa biyo kaliya maaho aniga colaan ka cararaynaa maa ku yidhi baahiyaan haddii la haydo ka cararaynaa maa ku yidhi wixii waa dhac wixii la dhacaana waa biyo ama waa deema xareereed ama biyo sanad kasta labo boqoloo doolaroo qarashaha la gasha ilaa ka badan ma bixi karna mogtahay wixii nacfeena waa ka tagnaa naftaaya kaliyahaan jiidnaa mugahe wixii wax looga qabanaa maadaama shaqa culus ay dhallinyaradu ka hayaan dib oo hagaajinta marinadii biyaha cabdirashiid ayaan weydiiyey cidda dhaqaalaha ka taageertay meeshaan markaa bilaabayna wax lacagoo hadda meel noo yaalla ma jiro raggan shaqada qabanaayo iyo anaga shaqada wadna waxeet waa rag dhallinyaro ama rag reer hiiraan ah run ahaantii dhibaatada qof walba way saameynaysaa ama kuwa baabuurta leh ama kuwa shacabka ah qof walba dhibaatada way saameynaysaa annaga raggan waa u sheegnay inaan nahay dhalinyaro noocaasa si isxilqaan inaan wax ku wadna inaan nagula qabataan run ahaantii wixii shidaalkiina iyo dhiidkiina insha allahu tacaala waa bixinaynaa diyaara naga yihiin laakiin shaqadii inaa nala wadaan run ahaantii raggan sidoo kale waa rag darawaliin ah raggii malkiilayaasha waxaa laga inay maqan yihiin marka dhinac walba waa la macaamilnay shaqadii lacagay ku socotaa halkii saac waxay qaadanaysaa toddobaatan dolar siddeetan dolar run ahaantii dhalinyaradu ma shaqeeyaan lacagna ma haystaan waxay sameeyaan contribution ayaga dhexdooda isku aruuriyaan iyo dadweynaha waxay kasoo qaadanaya shaqada ku wadaan aadan jeyta oo ka mid ah odayaasha xaafadda xawataako ayaa dhalinyarada ku bogaadiyay shaqada ay hayaan waxaana uu sheegay in wax badan ay ka qabteen nadaafadda iyo bilicda magaalada marka biyuhu ay baxaan meeshaan waxay ahayd meesha keliyao biyaha kaydida oo wasaqa oo in muddaana meesha ku jira hangar ahaanna aan ku fiicnayn caafimaad ahaanna aan ku fiicnayn maxaa layaha kanaacaduna ay hoygeediiba tahay dhul baaxad weyna ay ku fadhido waxaan leenaha marka dhibaato adagaan ku qabnay ilaahay baa mahadda iskale haddii maanta sida tan naloo ka asturayo dhallinyarta meeshaan naga saacidaysa iyo ummaddaas maanta wax ka qabanaysaba cisi iyo sharaf allaha ka siiyaan leenahay ayagana howsha allaha u fududay annagana kaalmo weynaynoo taha xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne